أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon khilaafka ka dhex caloosan murtadiinta ayaa sii xoogeystay xilli kooxda riddada iyo mucaaradka ay isku haystaan nooca doorasho gaaleed ee ay qabsanayaan dowladda riddada turkiga ayaa xeebaha soomaaliya ka bilowday howlo ay ku boogayso khayraadka shidaalka ee dalka jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa ka warbixisay howlgallo ay ka kala fulisay dalalka niger iyo burkina faso bulshada ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa walaac xoogana ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda ardada soomaaliya wilaayadda islaamiga iiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen oo ka soo baxay safka murtadiinta
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii jiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagoo dhan khilaafka ka dhex aloosan murtadiinta ayaa sii xoogeystay xilli kooxda eridada iyo mucaaradka ay isku haystaan nooca doorasho gaaleed ee ay qabsanayaan haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka taagan doorasho ku sheegta riddada soomaaliya xilli wakhtiga uu kasii dhammaanayo islamarkaana uu wax ka yara soddon iyo shan cisho ay ka harsan tahay muddaxileedka madaxa kooxda filla soomaaliya murtade xasan sheekh maxamuuda qabashada doorashada ay ugu yeereen qof iyo cod ayay ku adkaysanayaan kooxda gurgurta halka mucaaradka oo ay ku jiraan puntland iyo jubbaland ay iyaguna rabaan in dib loogu laabto nidaamkii hore ee dadbanaa ee lagu soo xulan jiray mas-uuliyiinta riddada soomaaliya ismarwaagan oo haatan xargaha goostay ayaa wargeeska the africa report uu walaac xoogan ka muujiyey isagoo xuseyin dibudhac kasta oo ku yimaada xilliga doorashada ay sababi doonto qallaaso hor leh oo cagaha ay la sii galaan kooxaha ishaysta ee riddada soomaaliya wargeesku waxa uu tilmaamay in kooxaha riddada ah ay ku muransan kursiga filla soomaaliya ay ku kor dagaalamayaan dadka rayidka ah xilli dalka ay ka jirto abaar baasan oo khatar ku haysta malaayiin qof oo soomaaliyeed kuwaas oo macluul darni ay soo food saartay waxaa kale oo wargeesku ka shanqaliyey in gebi ahaanba uu fashilmay mashruucii muddada labaatanka sana ah soo socday ee dhismaha nidaamka riddada soomaaliya islamarkaana uu hoosudhac ballaaran ku yimid taageeradii ka imaan jirtay dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo midooda yuruba geesta kale wargeesku waxa uu ka dhawaajiyey horumarka ay ku tallaabsadeen geesiyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaana uu qiray in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya ay la wareegeen dhul ballaaran kuna soo dabaaleen kundhaqanka shareecada islaamka maxsanid marwaan dowladda riddada turkiga ayaa xeebaha soomaaliya ka bilowday howlo ay ku boobeyso kheyraadka shidaalka ee dalka soomaaliya sida uu ku waramayo maahir maxmed dowladda riddada turkiga ayaa soomaaliya kusoo xirtay markabkeeda u qaabilsan qodista shidaalka ee lagu magacaabo jaari bey kaasi oo tan iyo bishii febraayo kusoo jiray safar dhanka badda ah markabkan oo shan iyo tobankii febraayo kasoo shiraacday dekedda magaalada marsin ee dalka turkiga ayaa soo galay safar qaatay muddo kontan iyo saddex cisho ah wuxuuna ugu dambayn kusoo xirtay dekedda magaalada muqdisho halkaas oo shalay laga sagootiyey madaxda kooxda riddada soomaaliya oo ay ugu horeeyaan murtad xasan gurgurte iyo wasiirkiisa koowaad xamse cabdi bare ayaa ka qayb galay munaasabadda markabkaasi lagu soo dhoweynayey waxayna ku faaneen imaanshaha markabka oo qayb ka ah heshiisyada sharci darrada ah ee lagu boobayo kheyraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay dowladda riddada turkiga oo uu ugu horreeyey wasiirka tamarta alba arsalaan bayrakhtaar kaasi oo sheegay in dowladdiisu shidaal qodis ka bilowday biyaha soomaaliya markabkan ayaa shalay oo taariikhdu ahayd tobankii abriil laga sagootiyey dekedda magaalada muqdisho isaga oo ku jihaystay goobaha ay dowladdan horey usii sahansatay ee ay ka buuxaan kheyraadka shidaalka ceelka koowaad ee markabkan uu shidaal qodista ka bilaabayo ayaa la sheegay in uu ku yaallo meel qiyaastii saddex boqol iyo toddobaatan iyo laba kilomitir u jirta xeebaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxayna tani qayb ka tahay boobka lagu hayo khayraadka uu allaah ku mannaystay ummadda soomaaliyeed mahadsanid maahir jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa ka warbixisay howlgallo ay ka kala fulisay dalalka niger iyo burkina faso jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa saacadihii lasoo dhaafay fulisay howlgallo lagu dilay askar ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhelifyada ah ee ka jira gobolka ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray fariisimo ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda niger taasoo ku taalla gobolka talabeeri waxaa howlgalkaasi lagu dilay ilaa iyo saddex askari iyadoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen fariismaha cadowga soona qaniimaysteen hub isugu jira noocyo kala duwan isla niger mujaahidiinta ayaa burburiyey gaari ciidan oo ay wateen maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda niyaami waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii la beegsaday dhanka waddanka burkina faso cutubyo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda wagadugu howlgalkaas ayaa allah fadligii waxaa lagu dilay ilaa iyo shan askari iyadoo mujaahidiintuna ay soo qaniimaysteen hub isugu jira noocyo kala duwan mu'asasada azalaaqa ayaa faafisay sawirada qanaaimta ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen bulshada ku dhaqana xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ayaa walaac xoogan ka muujisay dhulboob ay ku hayso kooxda ardada soomaaliya faahfaahinta warkani waxa ay cabdiqaani maxamed kooxda ridada soomaaliya ayaa halkeedii kasii wada boobka dhuleed ee ay ka wado magaalada muqdisho waxaana cabanaya shacabka ku dhaqan xaafado ku yaal degmooyinka cabdicasiis iyo hodan qoysas ku dhaqan degmada cabdicasiis ayaa sheegay in la isugu darayo weerar iyo barakicin qasab ah guryahooda ay degan yihiin ayay sheegeen in lagu amray inay ka guuraan ama lacago kumanaan doolar ah ay bixiyaan maleeshiya oo ka tirsan booliiska ridada oo sarkaal uu hogaaminayo ayay sheegeen in lagu soo weeraray waxaan cabasho ka nahay annagoo degan degmada cabdicasiis oo dad leh oo ku dhashay oo ciroola ah oo waayeel leh oo agoommo leh oo cuuriyaan la isugu daran iyo dad gatay oo lacag kala baxay annagoo ah waxaan cabasho ka nahay dad oo meelay ka socdaan iyo waxay yihiin aanna aqaanin oo dhahayaan dhulkan waxaa laga rabaa labaatan iyo saddex kun oo lacag ah baa laga rabaa dad dhahaaya baanu cabasho ka nahay haddaan cabashadii muujin maagno halaamiga tagnayna taliyihii baana dilay taliyaha degmada cabdicasiis uluu nagu jajabshe isagiyo ciidankiisii ushaasuu nagu jajabshe waana dilay waana lahajoogancabashadeenna waa muujin weyne maalinkaa meeshaan gadanaya koo iyo toban sanaan deganahay guriga labaataiyo saddex kun ma awoodo tabartaydana ma ahan tuugada la sheegaya oo guddiga lagu sheegaydna laka qabto iyo waxa korkeenna wax ka raadaa sidoo kale dadka ku dhaqan dhulka xero ruush oo ka tirsan degmada hodan ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xooggan oo lagu hayo waxay sheegeen inaysan guryahooda ka bixi doonin qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaana yidhi ilaahay kuu roonaadee in dad naga xoog badan oo dibad iyo dal meelay ka imaadeen la aqoonin baan na barakicinhayo dadkaan naga dhici oo jeebabka lacagga ku wado oo badda allaha uga shuba ilaahay idankiisa xoolahooda badda allaha ku shubo aamiin dhaha wixiina dulminhaya ilaahay badda lacagta ha uga shubo ilaahay ha naga qabto intaasoo sanaan deganayn agoon baan nahay dadkaan saakayta weerar baan lagula soo qaaday goormay xeranaan biliis xataa soo geli jirta markhaati waxaa ka ah ninkii seerjita noqday bal minishiibiya iska daayo xeranaan seerjiri nimanaan seerjirta ahayn ma soo geli jirin dad waayeelahaan nahay meelaan aadnay meelaan u qaxnay midna ma naqaano haddii kale dawladda aysanna rabin intay noo timaadda hana layso hanugu layso xero ruush hanugu layso annaga xero ruush meela ka aadna ma naqaan gurya ma qabno dhul ma qabno saaka iskama bixin karno kira iskama bixin karno dadaan dabkaba shidan karin kira iskana dadaan dabka shidan karin kooxda ridada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurta ayaa shaqo joogto ah ka dhigatay inay boobto dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay dilalka bareerka iyo lacagaha baadda ah ee laga qaado dadka shacabka ah iyaana usii dheer dadka ku dhaqan gobolka banaadir waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambayntii wilaayadda islaamiga iiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta saadiq muumin ayaa haya warbixintani waa askari taa'ib ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed cabdi oo loo yaqaano subkani horeyna uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ah qeybtooda macawusleyda waxaana uu qeyb ka ahaa duulaano ay murtadiinta kusoo qaadeen deegaano dhaco bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida deegaanada aboorey iyo tarajanta askarigan toobadkeenka ah horeyna uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta qeybtooda macawusleyda ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo dhoweeyey oo towxiidka loogu qabtay degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan toobadkeenkan ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka xooggan ee murtadiinta ku haysta xerooyinka iyo goobaha ay ku sugan yihiin isagoona ugu baaqay in allaah ay u toobad keenaan murtadiintii uu ka soo tegay maxamed maxamed cabdi anigoo ah waxaa ka yimid magaalada beledweyne maxaawisleyda waxaa ka tirsanaya afar sano afar sanaa ku duray afartaas sano beledweyne ilaa iyo tirshaanta ilaa iyo baardheere dhulkaas inta badan waa kala tageen hadda wax yaraa joogo wax fiican ma joogaano waxyaraa joogo waxyar anna waxaa soo galay laba dagaala soo galay dagaalna caadi xabi ima gaarin dagaalna waa kusoo garaafoobay labada dagaal mid aboorrey uu ku dhacay midna tirshaanta dagaalkii tirshaanta galab kow iyo toban saacana lasoo weeraray annagoo badar karsanayno annaga waa jabnay waana la bursaday aniga nolosheeda waa la badbaaday ciidankii dhammaayna waa jabiyey ciidamada mujaahidiinta meesha la wareegay aa gacanta ku qabad annagana bannaankaa noola saaray horogaalcis muusoo sameynin ayaga toos ula wareegay aboorreyna ciidamada mujaahidiinta iyagoo meesha ku jira u tagnay ee annagaa weeraray subaxaan ku bilaabna xabadda anigana lix saac ay xabadda igu wareegtay anagoo lix saac oo duhurnimo ay xabadda igu dhacday lugta ka dhaawacmay oo bidaxda wax daryeel yiraha caafimaad ma helin meesha maalin meesha aan ku dhaawacmay maalintaas ay ugu dambaysa wax daryeel yiraha xamra liigay isbitaal martiin liiraha aa la wadageyna wixii dhaawaca waa badnaayeen boqolsaddex boqol waa ka badnaayeenba oo dhaawaca daryeel fiican maana helin meesha waa ku rafaadnay cashii maxamuud wuxuu ballanqaaday male inuu ciidamada laayo oo ilmaha ilmaha oo soo waalo khatara maahna oo laayo maahna wuxuu faa'iido ugu soo kordhina xashiikh maxamuud male dadkan waxaa dhihi lahay noloshiina ilaahay idiin miceeyo noloshaas anaa soo arkay noloshaas nolol jirta maaha ninkii galana birri ka maalin waa kasoo shallaynaya asoo shallayna maana asigoo quslaa imaamayin waa kusoo shallaynayaa ayadoo laga guulaystaba ani weligay inama saarinba mar walbo aa arko ayadoo dagaal socdo ayaga leh aniga ana bursanayba wax hubkeena la wareegaya shabaabna laga adkaama dhalinyarta waxaa dhihi lahay marka ayaana yaan nila waalin shaydaankii oona idin qaadin xashii maxamuudna aan idin waalin haddaa dhaawacantaan garaafa haddii idin gaarto waxa idin qaban kara ma lahan meelihiina ilaahay ha idin barakeeyo meelihiina iska joogaan dhihi lahay aniga ina meelihii iska jooga iyo qortaa oo beerihii isacbada maya lagama yaabo inay ku laabto haddee wax walba dhacaanba dhulkan waan soo maray hal qofoo juuq ii tiraa ma arki baca waa soo maray qof ila hadasha ma lahan qof oo ii tiri ma lahan istaag qof intaa u socota ee dhahday ma lahan waxay dhibaatay ma lahan si fiican in liisoo dhaweey waxaa isi soo taraya askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhiibaya guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah si gaar ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoona dhowaan lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada buqaqable cabdulaahi cumar aadan oo ahaa iskuduwihii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabeelle ugu magacawnaa gobolka hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu